اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين إلهي سبحانه وتعالى شيخي كتاب كان نوع اللفي الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي إخلاص كان آخرني إلهي هو حريصي سبحانه وتعالى بالبلاف واسع على الشيخ المؤلف كان الله كسيه إننا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة كتاب كيس الله نقوى أنفعه إمانتنا إلهي سبحانه وتعالى بالبلاف الله ينسيه حسن الخاتمة الله نقوى أرزق توحيد كان الله نقدله qabrigeennana haddaanu dhigano rawda min riyaadi aljanna ilaahay ha nooga dhigo albaabada khayrka dhammaan ilaahay subxaanahu watacaala ha noo furo albaabada shartana dhammaantood allah naga xafido sharta midda aan ognahay iyo midda aanaan ogeyn midda dheer iyo midda dhow intaba allah naga xifdiyo khayrka midkaan ognahay iyo midka aanaan ogeyn midka adduunyo ku dhex jira iyo midka aakhiro ku dhex jiraba dhammaan allah noo kulmiyo ilaahayna subxaanahu watacaala dadka dalabatulcilmiga ah oo fanniga naxwaha meeshan ka akhrisanaysay ilaahay subxaanahu watacaala fahamkooda allah ugu furo cilmiga naxwaha iyo diinta islaamka oo dhanba qalbigooda allah ku sharaxo kuwa maaragtaahay aaladan facebooka kala socda iyo internetkana iyagana subxaanahu watacaala diintooda naafic allah uga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta maantay casri adag oo kurbo badan ayaa lagu jiraa muslimiintii ahaano iyo darbi iyo mashaakil ay caalamulislaami ku dhex jiraan addoon walba oo kurbaysan oo qof muslima ilaahay kurbada allah ka faydo khusuusan soomaaliyana ilaahay subxaanahu watacaala si gaara ilnaxariisla ilaahay subxaanahu watacaala ha u soo fiiriyo raxmadda ilaahayna subxaanahu watacaala allah ku galeeyo ilaahayna amni iyo istiqraar iyo dowlad caadil ah oo shareecada islaamka waddankan ku xukunta allah noo dhaliyo dadka muslimiinta ee khusuusan soomaaliya qalbigooda allah mideeyo xaqana allah ku mideeyo intaas ka bacdi kitaabkii ajruumiga ahaa dowrkiisii labaad oo qawaacidka ahaa ilaahay subxaanahu watacaala bifadlihi waraxmatihi wujuudihi ilaahay wuu noo dhammaystiray walilaahi alxamdu calaa dalik ilaahana uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala bilowgiisii hore iyo dhammaadkiisiiba ilaahana uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala awood inagu aanu leenahay caqli iyo cilmi aanu leenahay mana aanan ku bilaabin mana aanan ku dhammaystirin bal waxa meesha ka dhacay oo khayra dhammaan waa bifadli illaahi waraxmatihi wajuudihi wa karamihi wa ixsaanihi wa ifdaalihi waa ilaahay subxaanahu watacaala deeq uuna siiyey karamka ilaahay subxaanahu watacaala iyo raxmaddiisa waayo ayaan kitaabkana markii hore ku bilaabanay haddana ilaahay subxaanahu watacaala noogu dhammaystiray marka dhammaan nicamka ilaahay subxaanahu watacaala ilahay waan uga mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa dalik kitaabkani marka waxaan bilownay shawaalkii yacni aan soo dhaafnay maalin isniin ah lix iyo tobankii shawaal kun afar boqol soddon iyo sideeddii kun afar boqol soddon iyo sideeddii lix iyo tobankii bishii shawaal lix iyo tobankii bishii shawaal ayaan maaragtahay kitaabkan ilaahay uuna waafajiyey qawaacidka inaanu bilaabano haddana waa rajab bisha rajab saddexdeedii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ayaa lagu jiraa oo maantana waa maalin talaada ah wuxuu waafaqsan yahay laba kun toban iyo toddobadii laba kun toban iyo toddobadii bishii toddobaad tobankeedii ayaa kitaabku yani taariikha milaadigana xilligaas ayaan bilaabnay taqriiban kitaabku wuxuu socdaa muddo lix bilood ku dhow ayuu kitaabku socday laakiin haddana macnaheedu ma aha lixdaas bilood oo qawaacid alajruumi uu noo socday ulajeedadeedu ma aha lixda bilood dhammaan in kitaabka aan ku wada bixinay oo lixda bilood kulligeed in kitaabka aada wada siisay ood kitaabka ku dhegaysanaysay oo wakhtigaa kitaabka uu kaa qaatay macnaheedu ma aha leannu kitaabkan markii la taxliiliyo oo hoos loo sii fiiriyo inta aanu u soo xaadirnay waa afartan iyo sagaal maalmood oo kali ah leanna waxaa weye afartan iyo sagaal xalqo ayaa ilaahay noogu dhammaystiray subxaanahu watacaala marka lixda bilood kitaabka waa la ysaga saarinoo waa lixda bilood oo socday waa la yska leeyahay laakiin casharada aan meeshan ku qaadanay ilaa bilaha lixda bilood waxaa lagu xisaabin waktiyo aan la akrin jirina isaga jira lan kitaabka sidaad ogtiin usbuuciiba laba maalmood bis ayaa kitaabka laga akrin jiray usbuuca labada maalmood marka shanta maalmood oo dhanna kitaabkaa lagu xisaabiya saas wuxuu u noqday lix bilood saas uu u noqday kitaabku inta ku dhammaaday laakiin hoos markii loo taxliiliyo kitaabku intuu qaatay waa afartan iyo sagaal cashar ama afartan iyo sagaal xalqo ama afartan iyo sagaal jalso ayaan inta usoo fadhiisanay afartan iyo sagaal fadhi ayaan usoo fadhiisanay qawaacidkii afartan iyo sagaalkaas markii yacni loo bedelo saacado haddii xataa loo sii bedelo oo waxaan toban maalmood dhamay toban maalmood aana u dhoweyn wey inta kitaabka uu kaa qaato ood ku bixisay haddii xataa saacada loo sii bedelo sidaas awgeed marka kitaabkan qawaacidka ajruumyada waa marxaladii ama mustawiheennii labaad oo uu halkan noogu dhammaanayo markii hore waxaanu soo dhammaystirnay kitaabka isagoo amhilada bis ah alamhila wa icraabuhaa amhilada iyo icraabkeeda bis oo wax qawaacida aan la taabanaynin ilaa wax daruuri ah oo kitaabka fahamkiisa uu ku xiran yahay ma ahan tusaale ahaan marka mufrad aanu maraynay de mufrad si loo tasawuro oo qofka uu maskaxda ugu qabto waxa mufrad yahay waan sheegaynay markaas jamculmudakar saalim si loo ogaado wuxuu yahay waan sheegayna waxyaalaha daruuriga ah ayaan ku daraynay mustawihii ama dowrkii koowaad ee amhilada aanu icraabaynay oo kale dowrkan labaadna waxaan samaynaynay qawaacid aan badnayn oo muctadil ah oo qawaacid badan oo qofku wakti badan uu yacni ka qaadanayo ama tashatutba fahamkiisii ku ridi kara oo ilaa qawaacidku hadday aad u fara bataan maskaxdiiyaa kala yaacaysa oo waxa weeye fahamkii ma aruursanaanayo fahamkii faham aruursan wax aruursan ayaa la fahmi karaa laakiin maanta o dhan haddii xagga arkaan lagaaga soo qabto xagga shuruud xagga madaahibu nuxaad oo dhan lagu dhammaystiro oo mas'alada cirifkeeda ugu dambeeya lasoo taabto waxaa laga yaabaa wixii inay isku qasmaan marxalada ardaygu marayana uusan muwaafiq u ahayn oo munaasib uusan u ahayn maskaxda iyo marxalada uu markaa ardaygu u maray sidaas awgeed marka dowrkan labaad ee qawaacidkana sidaasuu noogu dhammaaday waxaan marka saddexaad ayaan haddana kitaabka ku soo celinaynaa laakiin markaa saddexaad isagana waa marxalo ka duwan maraaxishii hore sidaan u aqrino oo marxalada marka saddexaad kitaabka aanu ku soo celinayno waxaa weeye waa icraabu waxaan icraabaynaa erey kasta oo kitaabka ku yaalla oo madow alkalaamada nafteeda la icraabay alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci wa aqsaamuhu halaaثatu من وعلى وفي ورب كل والإعراب من بداية الكتاب إلى نهايته كتابك بالله ويسا إلى لما تكيسة وحا حروفتا قرن أي وضع إعراب لنا كله الفاظ أسمرك وحي كوفة ضدين وحيال بدن oo hadda dowrkii hore iyo dowrkan labaadba aanaan ku fahmin oo icraabaada khusuusan icraabuuljumal jumlooyinka habka loo icraabo iyo kuwa waxyaalaha jawaasimta ah yacni ereyada qaata jawaabka qaata laakiin aan waxba jasmin haddana kuwa waxaa jira ereyo jawaab qaata sida amaa oo kale amaa oo kale oo jawaab qaadanaysaa jirta haddana aan waxba jasminayn oo jawaabkaas uu yahay jawaab hayru majzuum marka waxaan ka qaadan doonaa macluumo waxaa nagu soo kordhi doontaa horay aanan u haysan markaan icraabka alfaada ajurumiyada aanu dhex galno ayaan arki doona kaas marka marxaladaas ayaan ku akrin doonaa insha allahu tacaala wax qawaacidana maleh marxaladaas qawaacidna male amhilana ma laha leanna qawaacidna waan soo baranay amhilana waan soo baranay kaliya waxaa noo dhiman uun qaabka jumalka laysugu xiro icraabka jumal mustaanafada ah kuwa maxalka icraab kule kuwa aan maxalka icraab ku lahayn ereyada jawaabka qaata jawaabku hayru jaazim uu yahay kuwaasaan kala fahmaynaa oo macluumaad waxaa nagu soo kordhaya aanaan hore uga baran oo aanaan hore uga faa'iidaysan labadii marxalo oo aanu soo dhammaystirnay dan marka markaas saddexaad uu ka fududaan doonaa insha allahu tacaala oo labadan marxalo inta kitaabka uu socday oo wakhtiga dheer ah ma qaadan doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay noo fududeeyo ma qaadan doonaan waxaan jecelnahay in wakhti koobanba oy yacni noogu dhammaato icraabka oo alfaada ajrumiyada oo haddii ilaahay noo ogolaado subxaanahu wa tacaala ajrumiyada marka waxa aanu mar saddexaad ugu celinayna waxaa weeye waa asaaskii naxwaha guri marka la dhisayana asaaska waa la iska adkeeya qolooyinka guryaha dhista yacni dadka shaqaalaha guriga dhisaya waxay asaaska ula xisaabtamaan si aysan ula xisaabtamin marka derbiga guriga uu kaco maalin walba kormeer joogto ah waa in asaaska lagu sameeyo halkan hal dhagax u celi meeshan way duleeshaa hal dhagax u celiyaa laleeyahy guriga asaaska marka la buuxinayo shamiitadu way ku yartaa adkee guriga asaaskiisa markuu adkaado derbiga markaa hal iska fududayn karaa xisaabtankiisa sidaas awgeed kitaabkan ajruumiyadu waa asaaska naxwaha ardayga marka asaaska naxwaha haddaan laga dhisin waxba kugu tarmayso alfiyaan akhristaa iyo camridiyaan gaaray iyo ya waxba kugu tarmayso wax sugan haba yaraadeen oo macluumaha kuu fiican haddaad macluumaad badan magacyadooda iska barato laakiin magacyadaas haddii wax lagaa weydiiyo aadan aqoonin waxaa kaaga fiican macluumo fiican oo kooban oo aad taqaanid ayaa kugu fiican sidaas awgeed marka maadaama kitaabkani asaaskii naxwaha uu yahay isagaan iska adkaynayna weligeenna sidaasaan u akrin jirnay ilaa intii naxwaha aan akrin jirnay waa habkana uun dadka yani ardayda aan soo marsiin jiray mar walbaba yani marka hore amfilada ka bacdi qawaacidka ka bacdi alfaada markaas ka bacdi ardaygu wuxuu akhrisan karaa wixii alfiyaba ka hooseeya saddexdan marxalo hadduu sidaa ajruum u arto uu u barto wuxuu akhrisan karaa alfiye wixiiba ka sokeeya hadduu rabo kawaakib u akhrisan karaa hadduu rabo wuxuu akhrisan karaa cambiidi hadduu doono wuxuu akhrisan karaa mulxat اlcraab u akhrisan karaa wahaakada kitaabkuu doono saddexdan mar hadduu lak si fiican uu u sugo oo uu fahmo waxaan doonaynaa marka inaan boolasha iska dhuudhuujino ajruumiga boolasha ajruumiga inaan iska dhuudhuujino boolasha ajruumiga markii aan dhuujino oo ajruumiga noo tooso markaas ayu kitaabin waan ku xijin karnaa haddii ilaahay noo ogolaado subxaana wa tacaala waxaan marka iskala dardaarmaynaa miftaaxu dunya waalaakhira hiyo taqwa furaha adduun iyo aakhiro waa alla ka cabsiga waxbarashaan suurtogelaynin horumar adduunye iyo mid aakhiraan suurtogelaynin ilaa in qofku ilaahay uu ku xiran yahay subxaana wa tacaala waan iskala dardaarmaynaa marka awalan wa akhiiran in cibaadada aanu ku dadaalno cibaadada aanu ku dadaalno qofka daalibulcilmiga ah qofka yacni daalib walba daalibka kale uu ka akhlaaq fiican yahay ka cibaado badan yahay wuu ka soo bixid badan yahay nubuuqiisa iyo soo bixitaankiisa uu ka degdeg badan qofka hadduusan cibaadalayn mama intaasoo sano uu wax akhrisanayo cilmigiisa looma barakeeyo cilmiga waxa barakeeya waa akhlaaqda wanaagsan iyo cibaadada daalibka mahma akhlaaqdiisa ay wanaagsan tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku xiran yahay khalqiga ilaahayna mucaamalo fiican uu kula mucaamaloodo waa la barakeeyaa wakhtigiisaa la barakeeyaa juhdigiisaa la barakeeyaa cilmigiisaa la barakeeya iyo camalfalkiisa marka awalan aanu ku dadaalno alla ka cabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay alla ka cabsiga iyo cilmigu inay isku xiran yihiin waataquu llaha wayucallimukum allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi ilaahay ka baqa ilaahay waxbuu idin bari waxbuu idin bari lidaalika waxay culimmadu waxay yidhaahaan man wajada ridaa allah fama aladii faqadahu qofkii ridaha ilaahay helay maxaa ka maqan haniyaa tahay hani ayaa tahay man wajada ridaa allah wa taqwa allah fama aladii faqadahu qofka hadduu ridaha ilaahay iyo alla kacabsiga haysto maxaa kaa maqan waxba kaa maqan adduunyadadaa hani ku ah waman faqada ridaa allahi wa taqwaahu qofkii ridaha ilaahay alla ka cabsiga ilaahay waayana fama aladii wajadahu waxa uu haystaa maxay yihiin bal hala weydiiye wuxuu gacanta ku hayo hadduusan qofka alla ka cabsina haynin ilaahay ridihiisina uusan helin fama aladii wajadahu waxa uu haystaa bal hala weydiiye malyan dheer kastuu yahay waa sabool waa cayr hama haysto daalika waxaa weeye koonkan addunya aakhiraba wax walba waxay kaaga xiran yihiin ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay cabsidiisay kaaga xiran yihiin lidaalika marka cibaadada iyo akhlaaqda aanu ku dadaalno markaas furaha waan helaynaa furaha ilahay waana siinaa subxaanahu watacaala cilmiga furihiisa yacni akhlaaqda adduunyada horumarkeeda khayrka horumarkiisa kulli waan helaynaa lidaalika taqwada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah waxbarashada lagu furo waxaa ka mid ah qabuul اducaa ducadaada oo mar walbaba mustajaabo noqonaysa ilaa ilaahayd baari u tahay waalidka fiiri walilaahi اlmahalu laclaa waalidka markaad fiiriso ilmihiisa midka baariga u ah oo u jiljalacsan iyo midka qalafsan wuxuu wax siin ogyahay midka baariga u ah walilahi almathalu laclaa ilaahay subxaanahu watacaala khaaliq aha addoommadiisa ilaahay wuxuu dhegaystaa oo mar walbaba uu ducadooda aqbalaa oo si fiican ilaahay subxaanahu watacaala waxay weydiistaan uu siinayo waa kuwa mutaqiinta ah walidaalika ilahay wuxuu yihi inamaa yataqabalu llaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa inamaa fi inamaa yataqabal lah inamaa culimada naxwaha waxay yidhaahaan waa adaat اlxasri tufiidu اlxasra inamaa luga alcarabiya waxaa la yidhaha waa adaat اlxasri yacni waxay faa'iideyneen soo koobid macnaha marka aayaddu maxay noqon laa yataqabal اllaahu ilaa min almuttaqiin macnaheeda saasay noqon carabi ahaan wixii loo fasiro ilaahay wax kama aqbalo ilaa qof alla ka baqay yaa wax ku yimi laakiin markii hore wad caafimaadka qabtay oo jaaniskaaga iyo duruufahaaga iyo lambaradaada ay xoogaa isugu kaa aadaadanayeen haddaadan ilaahay ka baqi jirin markii xoogaa lambarku uu kaa jahwareero kaliya aad ilaahay xasuusanayso lambaradu marka isaga kaa dhex yaacaan ama jiraa timid ama musiibaa timid ama korbaa timid markaasa leeda yaa allah xaggee ilaahay ku ogeed intaad caafimaad qabtay ya intaad caafimaad qabtay xaggee ilaahay ku yimaatay marka waxaa loo baahan yahay mar walbaba xaalat daraa wa xaalat saraa labada xaaladoodba inaad ilaahay ka baqdo xaalada aad caafimaad qabto iyo xaalada duruufahaaga ay adag yihiin oo adduunyadu ay mugdi kugu noqoto yani kaasoo xirxiranto labada xaaladoodba isku si waa inaad ilaahay uga baqdo subxaana wa tacaala waxaa ka mid a faa'iidooyinka aad ka helaysid cibaadada iyo akhlaaqda iyo wanaagsan iyo alla ka cabsiga maxabatullah ilaha kugu jeclaanay balaa man awfaa bicahdihi waataqaa faina allaha yuxibu lmuttaqiin faina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi ilaahay waa jecel yahay kuwa ilaahay ka baqa faa'iido kale haddaan alla ka cabsiga lagu sheegi lahayn ilaa maxabatullah hiya alkaafiya faa'iido kale haddaan lagu sheegi lahayn qofka ilaahay ka baqa faa'iidooyinka uu helayo iyo miraha uu ka guranayo alla ka cabsiga haddaan la sheegi lahayn ilaa maxabatullahi iyo alkaafiyatu lana eedaa ku filan lahay ilah hadduu ku jeclaaday bis maxabatullah adugu inaad ilaahay jeclaato adoo addoon iska daciifa ilaahay inaad jeclaato wax weyn laakiin waxyaalaha ilaahay nagu manaystay cajaa'ibtale waxaa ka mid ah rabulciza oo annagana jeclaanayo markaan ilaahay ka baqno waxaa qaaliga ah taas rabاlciza wuxuu ku falayana aan jirin annaga inuuna jeclaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu danuu kaa leeyahay male ummadda qofka ugu faajirsan haddaad noqotid ilaahay waxba kama nusqaamin kartid kan ummadda ugu cibaadada badan haddaad noqotidna ilahay waxba uma kordhin kartid ilaahay waa qani yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah adinkaa fuqaraa wallah huwa alganiy اlxamiid ilahay laakiin waa qani adinkaa fuqaraa hor ilahi subxana wa taala marka cibaadada iyo akhlaaqda iyo allaka cabsiga faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid a kurbo kasta ood ku dhacdo in ilaahay subxaanaه watacaala faraj deg deg ah uu ku siinayo waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu yihi qofku ilaahay hadduu ka baqo makhrajuu ilaahay u furaa makhraj darfalmakaan miimiyow makaano bixid meeluu musiibada uga baxo dariiquu ilaahay u furi uu dhib walba uga baxo yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waxaa ka mida taqwada faa'iidooyinkeeda meelaadan ka filayn in risqigu kaaga imaanayo risqigu inuu kaaga imanayo meel aadan islahayn halkaasay wax kaaga imanaya in irsaaqaddu ay kaaga imanayso waxaa ka mid a ilaahay markuu ku jeclaanayo khalaa'iqda khalqiga ilaahayna inay ku jeclaanayaan khalqiga ilaahay kuwada wanaagsan inay ku jeclaanayaan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلهي وحير كوا مؤمنين تأهي عملك الصالح السميهي سيجعل لهم الرحمن ودا الله رحمن كان يلي دونا ودا ودا أي محبة بين عباده قدومدي سدحدو إلهي محبة ويلي dadkaa ku jeclaanaya fataciishu fii cizi daarayn waxaad ku noolaanaya marka cizi daarayn adduunyadana sharafaad ku noolaan aakhiradaadana waxaad ku noolaan sharafaad ku noolaan waxaa ka mid a faa'iidooyinka yani camalka saalixa ah ee alla kacabsiga oo iska leeyihiin in ilaahay subxaanahu watacaala uu kaa badbaadinayo makiidat اlacdaa makiidat اlacdaai wa makruhum shirqoolka cadowgaagu uu kuu dhigayo mahmaa uu ku shirqoolo adaa un guulaysanayo shirqool kastaa wuu dhig leanna adigu ilaahad ku xihanta oo markaad ilahay baari u tahay ilahay wuxuu uhi wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shayئa haddaad ilaahay ka baqdaan laa yadurukum kayduhum shayئa hagardaamadooda dadka idin hagardaameynaya waxba idinka tiri mayso mahma makri kasta leanna waa ducafaa addoommada khalqiga ilahay ducafaa w ilaahay subxaana wa tacala ayaad baari u tahay melikulmuluuk makriga addoommadiisa ilaaha kaa difaacaya mahma ilaahay aada ku xihantay sidaas awgeed marka si aan u helno مفتاح الدنيا والآخرة وإن لازمنا أخلاق ونقسم لازم حق أه أدونك على نيديسة وحا أموجنا يو يوحا أقرصونا إلى إسكمته هذيك التقوى مجرت الله كعبس مجرت وحا على نيده الموجنا يسي يوحا قلبك كجره وإلى سنانا وإسكمت أي مغلا ذيك الغفق ونغنى qof daciifu shaksiya ahee munaafiqa almunaafiq daciifu shaksiya marka munaafica shaksiyadiisu waa daciif bimacnaa awood uma laha waxaa qalbiga ku jira inuu banaanka soo dhigo inuu iskhilaafo maana wejigiisa iyo qalbigiisa iskhilaafsiiyo mooye awood uma laha sidaas awgeed qofka muuminka ah taqwadiisa waxyaalaha xaqiijinaya waxaa ka mid a istiwaau siri waalcanaaniya istiwaau siri waalcalaaniya waxa aada qarsanayso iyo waxaad dadka u muujinayso waa inay isku mid yihiin waxaan marka rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii akhlaaqdeenna iyo alla kacabsigeenna aanu ku dadaalno oo aanu toosino inaanu noqonayno kuwo adduunyadooduna ay hormartay cilmigooda uu hormaray aakhiradooduna ku hormaray wax walba iyaday ku jiraan alla kacabsiga wax walba iyadoo ilaahay ku arooriyo uu dhex geliyo laakiin haddaad meel kale ka raadiso cizigaaga meel kale haddaad ka raadiso waxay la mid tahay ninka shaacirka hadalka uu yihi wuxuu yihi ina alfulka laa tajri cala alyabisi ina asafiinata laa tajri cala alyabisi doontu meel qallalan kuma socoto doonta biyaa loogu talagalay biyay ku socon kartaa laakiin bacaadkan haddaad tiraa doonha ku socoto ma ku soconaysa haddaad cizi iyo sharaf istiraaho meelo luqluuq oo kale ka raadi oon ilaahay dariiqiisii ahayd adaa isdaalinaya adaa isdaalinaya sidaas awgeed marka insha allahu tacaala saddex usbuuc ka bacdi ayaan isku soo laaban doonaa biidn illahi tacaala saddexda usbuuc soo socota soo nasanaynaa usbuuca afraad ayaan isugu imaanaynaa insha allahu tacaala maalintiisa isniinta ah oo usbuuca afraada ay noo bilaabmi doonaa kitaabku شاء الله تعالى نسأل الله تعالى جميعا أن يجعلنا من المقبولين الفائزين المستبشرين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد